Mu'asasada Iqra ayaa tartan u qabatay machaadida kala duwan ee muunasabada, kaas oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Ardaydan ayaa waxa ay ku tartami doontaa 30 juz, 20 juz, 10 juz iyo 5 juz ee Qur'aanka Kariimka. Maamulaha mu'asasada Iqra Ustad Cabdirasaaq Xuseen Axmed ayaa ka waramaya ujeedada tartanka loo qabtay.
Musaabaqada mu'asasada Iqra ayaa maanta insha Allah noo bilaabanayso. Waana sanadkii saddexaad oo la qabanayo musaabaqada. Waxaana musaabaqada loo qabanayaa ardada dhigata macaahidda al-Iqra oo mu'asasada hoostaga. Een waxaa tartanka ka qayb geli doona 30 juz, 20 juz, 10 juz iyo 5 juz. Marka farac kasto iyo qayb walibana waxaa ka socda 30 juz oo laba arday ah, 20 juz oo laba arday ah, 10 juz oo laba arday ah, 5 juz oo hal arday ah. Marka insha Allah musaabaqadan waxay socon doontaa maanta iyo berri haddii Allah awood leh oo ogolaado.
Tartankan Qur'aanka Kariimka ee ay qabatay mu'asasada Iqra ayaa la rajeynayaa inuu socdo muddo laba maalin ah, kaas oo ardayda kaalmaha hore ku guuleystay tartanka la guddoonsiin doono abaalmarino.